seeda bursiga qabiilo kooban ku leeyihiin ciidamada nabadgelyada dowladda soomaaliya ayaa si loo dhan yahay u qorta dadka ku biiraya ciidamada qalabka oo ah xoogga qaran dadka deegaanku waxa ay u siman yihiin ka qayb noqoshada ciidamada qalabka sida si ay u ilaaliyaan nabadgelyada dowladda soomaaliya ayaa meesha ka saarta eex iyo dadjeclaysi taasi waxay muujinaysaa sida loo gudanayo waajibaadka qaran ee saaran kooxaha nabaddiidka ayaa sameeya iskudayo looga been abuurayo dowladda soomaaliya si ay ammaanka u khalkhaliyaan ogsoonow muwaadin ciidankeenu waa astaanka qarankeena